magaalada garowe ayaa lagu qabtay shirka cadaalada puntland ee shirka ayaa waxaa ka qayb galay madaxda wasaaradda cadaalada bahda garsoorka bariiska iyo aqoon-yahano agaasimaha guud ee wasaaradda cadaalada puntland maryan maxamed abshir ayaa ka waramaysa qorshaha istaraatiijiyada shirka waxaa sharaf iyo karaamo noo ah inaad nagala soo qayb gashaan daahfurka istaraatiijiyadda lagu horumarinayo cadaaladda dowladda puntland sidaa wada ogsoontihiin istaraatiijiyadda waxaan soo wadnay wakhti dheer ay qaadanayso olmost lix bilood waxaan laga shaqaynayay istaraatiijiyaddaas sidii lagu casriyeyn lahaa haddaba haddaan dul istaago dhowr qodob ujeeddada istaraatiijiyadda waxay ahayd in la sameeyo kow in la taxliiliyo istaraatiijiyad tii horeeto oo la qabtay taxliilin kadib waxay ahayd in la sameeyo in loo xulo khuburo ama cor tiam kuwaasoo khibrad dheer u leh aqoonna u leh shaqada istaraatiijiyadda sidoo kaleeto waxaa la sameeyey xog aruurin ku saabsan istaraatiijiyadda iyadoo laga aruurinayo hay-adaha kala duwan ee bahda cadaaladda qaar ka mida xubnaha ka qayb galay shirka ayaa sheegay in ay doorkooda qaadan doonaan
marka waxaan rajaynayaa istaraatiijiyaddu inay noqoto mid kor u sii qaada shaqadii aannu helinnay hagaajisa yoolasha la soo bandhigay ee ku jirana ay noqdaan kuwa aan ku salayno haddii rabbi idmo aqoonta ay bixiyaan jaamacaduhu si loo xoojiyo nidaamka cadaaladda si guud ahaaneed
waxaan aaminsanahay wax ka muhiimsan oo la ysugu yimaado oo laga hadlo oo qorshe laga dejiyo ma jiro oo ka weyn ama ka muhiimsan cadaaladda maxaa yeelay qof walba wuxuu karaamo ku leeyahay ama dal uu ku dhismaa ama ummaday ku jirtaa wax cadaaladda
runtii cadaaladda waa wax aad loogu baahan yahay oo waxay la tahay shiikheennii baa ka hadlay warku muhiimaddiisu wuxuu ahaana shiikaas oo koobay laakiin waxaan rabaa hal kelmo inaan ku daro annaga haddaanu nahay asluub naga quseeya oo waxay tahay cadaaladda dad maxaabiis oo la keenay xabsiga wax walbana leh oo noocyo kala duwan loo soo xiray wasiirka wasaaradda cadaaladda puntland maxamed cabdiwahaab axmed ayaa tilmaamay inay ka go'an tahay horumarinta cadaaladda puntland annagu ka cadaalad ahaan shaqada halkaa ugu soo bandhigay oo ah qorshaha horumarinta cadaaladda puntland wuxuu ka kooban yahay lix yool oo waaweyn kuwaasoo ugu sharxay meesha oo ay ugu horrayso diyaarinta shuruucda iyo xeerarka waddanka ee lagu horumarinayo cadaaladda laguna ilaalinayo sharafta iyo karaamada dadkeena iyo dalkeenna iyo hantida iyo akhlaaqda bulshada iyo dalkeena si kastaba shirkan ayaa la rajaynayaa in laga soo saaro istaraatiijiyad dhab ah taasi oo lagu shaqayn doono shanta sano ee soo socota